haatanaha dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista waxaa inoo haya haaruun macruuf
horraantii bishan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu ciidanka ku amray howlgal milatari inay ka sameeyaan gobolka tigray ra-iisul wasaare abiy axmed waxa uu howlgalkaasi sheegay inuu jawaabu yahay weerar uu sheegay in ciidanka tigray ay ku qaadeen saldhig milatari oo ay leeyihiin ciidamada federaalka waxaana mas-uuliyiinta etoobiya ay sheegeen oo kale in isla ciidankii ka soo jeeday gobolka tigray ay qoryaha ku jeediyeen askartii ay sannadaha badan dhufayska ku wada jireen laakiin taasi waxaa beeniyey maamulka tigray oo sheegay in dowladda etoobiya ee federaalka ay weerar ku ahayd gobolka tigray kasogow haddaba weerarka dhacay waxaa jiray dhacdooyin isxigxiga oo ay ku kala aragti duwanaayeen dowladda federaalka etoobiya iyo maamulka gobolka tigray dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa dibudhigistii doorashada oo ay sameeyeen guddiga doorashada ee etoobiya iyagoo ku sababeeyey cudurka coronavirus doorashadaasi waxay ahayd inay dhacdo bishii agost ee sanadkan hase yeeshee gobolka tigray waxay sheegeen in dibudhigistaasi aysan dastuuri ahayn waxayna bishii xigtay gobolka tigray ka qabteen doorasho si weyn ay ugu guulaysteen xisbiga t b l f dowladda federaalka ee dalka etoobiya iyo aqalka federaalkuba waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn natiijada doorashada tigray taasi jawaabteeda maamulka tigray waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn dowladda federaalka etoobiya wixii ka dambeeyey oktoobar shanteeda oo ku beegnayd marka ay ahayd in la dhiso dowlad cusub haddii ay doorashadu xilligeeda ku dhici lahayd waxaa taasi daba socday muran u dhexeeya oo ficil iyo falcelis ahaa oo ku saabsanaa daabacaadii lacagta cusub iyo magacaabistii taliyaal ciidan oo laysku khilaafay jamaaluddiin mustafa cumar waa safiir awood buuxa leh oo dowladda etoobiya u jooga soomaaliya waxa uu galka baarista uga warramay waxa keenay colaadan gobolka tigray sideed bilood marka xilka uu yimid ama xilka uu kursiga ku fadhiistay prime minister doctor abiy axmed sideed bilood kadib hogaanka cusbaa waxay sameeyeen isbedelo aada u weyn isbedelkaas oo mataqaantaa yani aan u samaynahayay aas aas u ahaa yacni ethoopia mataqaantaa inay si nabad u nolaato yani prosperusna ay noqoto mataqaantaa taas oo ah mataqaantaa muddo gaaban lagu gaaray dhowr sac kadib waxaa kaloo ogsoon tahay in yani maxaabiistii siyaasa siyaasadaha u xidhnaa ama political prisoners iyo suxuufiyiintii faraha badnaa la sii daayay ay xidhnaan jiray waxaad og tahay xisbiyadii xisbiyadii mataqaantaa joogga ahaa exilka ahaa in dalka dib lo ugu soo noqdeen oo dib loogu cajin dalkoodii inay kusoo laabtaan waxaa kaloo idan dhaca mataqaantaa yani yani heshiiskii nabadeed nabadeed mataqaantaa udhexeeya ethiopia eritrea iyadana waa kii qabsoomay ee dhacay si kasta ahaatee dadaalladaas faraha badan ee dhacay hadda aan kuu sheegahayo ee qabsoomay waxaa waxaa jiray in qayb kamid ah t p l f ama tigray liberation front ay kasoo horjeedeen mataqaanta reformka marka dhacay mataqaanta ama ama isbedel isbedeladaas mataqaanta sida isdabajooga u dhacay ujeedku wuxuu ahaa mataqaanta in qaladaasu ka dhaca dalka yani image dalkana mataqaanta yani samcaddii dalkana mataqanta halka ku burburta islamarkaana ay ay ay mataqanta discredit discredit ku sameeyeen dowladda federaalka iyadoo ay sidaas tahay dulqaad fara badan loo muujiyey dulqaadkaas wuxuu soo dhamaaday salaasilahan soo dhaafanay adu labay toban bir ka hor salaasida ku aadanayd oo ah bay weerareen mataqanta si yani xumo la weerareen mataqaantaa ciidamadii federaalka ee north command degnaa ee dhanka tigray iyagoo adeegsanaya mataqaantaa yani ciidamada gaara ay kuwoodii gudaha ku jireen waxayna dhaceen mataqaantaa hanti badan ay ka dhaceen iyo qalab fara badan qalabkaas oo ay u isticmaalayan dowladda federaalka inay kula dagaalamaan sida la wada ogsoon yahay waxa waaye dal caadi ah oo ogolanaya amnigiisa iyo nabadiisa mataqaantaa in sidaa loo loola dhaqmo ma jiro duduub soo duduub marka su-aashaadi waxay ahayd marka taasaa base u ah dowladda etoobiya waxay samaynaysa wax kalama waxa weye hadda talaabada qaad waxa weye sharciga iyo dastuurka sarayntiisa ayaa ayaa mataqanta linfos gareynaya mar alla marka ay ay dadkan waxaan geystay gacanta lagu dhigana way way dhamaanaysaa maasanta marka tallaabo military maxalka keliya ee arrintan lagu dhamayn karo miya wadahadal miyaan loo baahnayn iyo wadaxaajood dowladdu waa isku dayday dulqaad badan ay ka muujisay waa isku dayday waxaad og tahay in culamaudiinka diimaha kala duwan in ay dhowr jeer loo diray waxaad og tahay mataqaanta oday dhaqmeedyo fara badan in loo diray labada sana udambeysa oo raa sideed jeer ayaa dadka haddaan kuu sheegahayay ay isku dayeen waana waana meredhal waxba waxba ka imaan weyda laakiin mas-uuliyiinta gobolka tigray waxay dhinacooda sheegeen in iyaga lagu soo qaaday weerarka gulufkuna uu ku socdo ilaa haatan gatajo reda waa la taliyaha sare ee madaxweynaha gobolka tigray sidoo kale waa afhayeenka taliska dhexe ee maamulka tigray isagoo la hadlaya telefishinka ay xaruntiisu tahay magaalada makale ee lagu magacaabo dhimid siwayaane waxa uu sheegay sidan Well, it's been uh, more than a week now since uh, Abiy Ahmed uh, openly uh, declared war against Tigray, and uh, there have been offensives being being carried out in many parts of uh, Tigray. In fact, the last three days has seen a spike in, in, in the offensive, with Abiy uh, calling on his uh, friend in Asmara to lend his, his, his support, and Eritrean forces are.
waxaa ka soo wareegtay toddobaad in ka badan intii abiy axmed uu iclaamiyey dagaalka ka dhanka ah tigray guluf ayaa ka socday meelo badan oo ka tirsan tigray saddexdii maalmood ee u dambeysay dagaalku waa uu sii xoogaystay iyadoo abiy axmed uu wacay saaxiibkiis asmara inuu gacan siiyo haatanna ciidamada eritereya si furan ayay ugu jiraan ololaha ka dhanka ah tigray hase yeeshee eedda gadajo reda waxaa beeniyey dowladda eritereya oo sheegtay in dagaalku uu yahay khilaaf gudaha ah oo u dhexeeya etoobiya waxayna eritereya sheegtay inaysan wax luga ku lahayn afhayeenka maamulka t b lf gatajo reda waxa uu sheegay inay iska difaacayaan weerarka lagu soo qaaday We've, uh, we've already declared, uh, made clear our position that uh, uh, Tigray Defense Forces will not sit idly by when Tigrayans uh, are being targeted as a people, uh, and every effort is being made to arm twist us into submission.
waxa uu yidhi waxaan durbe iclaaminay caddaynayna mowqifkayaga in ciidamada tigray aysan meel iska fadhiisanayn iyadoo dadka tigray la bartilmaameedsanayo dadaal kastana waa la sameeyey si naloo caburiyo qalab kasta oo milatari oo ay ku jiraan diyaarado waa naloo adeegsaday kuwaasi oo dhibaato u geystay tashiilaadkii rayidka waxa uu sheegay gatajo reda in tallaabo ay taas kaga jawaabayaan ay ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee gondar iyo baxardaar khasaarana ay gaarsiiyeen waxa uu sheegay in goobahaas ay ahaayeen kuwo loo adeegsaday weerarka lagu soo qaaday tigray sida uu hadalka u dhigay Uh, it's our understanding uh, that we have caused significant damage to the uh, military assets at the Bahadar and Gondar airport. Uh, and as, as, as I have said earlier, uh, we will continue to target uh, facilities that are being used to target Tigray and Tigray interests in other parts of the country.
dhinaca kalena waxaa soo baxaya cabsi laga qabo in dagaalka etoobiya uu kala daadiyo waddankaasi oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika khubarada qaarkood waxay qabaan in xataa haddii ciidamada etoobiya ay guulo ka gaadhaan dagaalka inaysan taasi ka dhignayn in colaadu ay istaagayso brofesor afyaro cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa jaamacadda qatar horta regionka guud ahaan saameyn culus ay ku yeelan kartaa waxaana dhici karta etoobiya inay noqoto koongadii ee bariga africa oo dalal fara badan ayagoo danahooda ka arka ay soo galaan qolada baddacaas dhinacaas ka xigta oo carabta u badan iyo masar oo maaragtay webidii niilka ishuugiisii ka jiro iyo sudan oo ay dhul isku hayaan intuba iyo eritreyoba hadda already xabada ay ku dhaceen waxaad arki kartaa marka in conflictigu durba ay internationalized noqonayso oo oo maaragtay ay agtaro fara badan soo galeen marka horta dhinacaas waa ka dhinacaas soomaaliya waxaa kaloo soomaaliya saameyn kale ay ka- ka noqon karta dhinaca qaxootiyada markii dab- dhabac yimaado oo baahiyi timaado oo abaari ku daranto waxaa imaanaya dadku inay qaxaan oo meesha ugu dhow ay aadaan ee soomaaliduna ay dad fara badan ay kusoo qaxaan ee ayadiina aysan hadda waxba u tari karin dad masaakiin oo soo qaxayna ay dadkii noqonayaan runtii safiirka etoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar waxa uu sheegay in xaaladda etoobiya ay ka duwan tahay waddamo kale waxaana uu diiday fikradda odhanaysa in dagaalkan uu etoobiya u horseedi doono burbur contextiga etoobiya horta uu ka duwan yahay contextiga kale sababta waxa waa- waxa waxay tahay tusaale gaaban aan ku siinayaa anigu eh, waxaan kasoo jeedaa soomaalida etoobiya kasoo jeedaa dadka la dhihi jira waagi hore waa preference la dhihi jira waa mataqaantaa dadka la dhihi jira preference waa soomaalida waa cafarta gambeelaha banishaguulka eh, iyo dadka lamidka maanta dadkaasi dadka etoobiyaansan ma jirta Eh, waa dadka mataqaantaa ku hanqaltaagahaya eh, eh, mataqaantaa adisaba iyo xukunka dhexe mataqaantaa inay eh, ay wax ku sadbuursi we- we- weyn ku yeeshaan marka etoobiya waa isbedeshay center kuwa centerkii mataqaantaa waa kuwa hadda eh, ee daalay waaye dadkii preferenceka laga cabsanaya waa dadka mataqaanta u haltaagaya centerka inay inay mataqaanta ku sirwaadaan ku xoogaysaa marka eh, intaa ka sokow waxaan kuu sheegaya tallaabada hadda sharciga ee la wado horta muddo dheer ma qaadanaysaa waxaan eh, eh, eh, operationskan muddo gaabana lagu soo afgari doonaa mar alla si u dhaqsaha badanna nimankan criminalska marka la- hubka laga dhigo maamul mataqaantaa eh, maamulka sharciga hadda ee tigray u- eh, re- regionka u samaysan xukunka ay la wareegaan si buuxda nimanka kudhex dhuumanaya meesha t p lafta gacanta lagu dhigay sharci loo keeno waa iska dhamaanaysaa marka muddo dheer ma qaadanayso wuxuuna wax mataqaantaa la qorsheeyo oo plant ah marka contactigana ma maaha ethiopia contactiga male mataqaantaa la dhihi karo waa burburaha dalka intaa kasoo kowna qorshaha yaalla ayaa hadda intaan kuu sheegaya waxaa kaloo khubaradu ay ku doodayaan in howlgalka milatari ee ka socda gobolka tigray uu durbe saameeyey howlgalka amisom ee soomaaliya hase yeeshee safiirka etoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar waxa uu galka baarista u sheegay inaysan jirin ciidamo etoobiya ah oo laga saaray soomaaliya waan arkay median ku arkay hadalhaynta noocaasa waxaad ogaataa horta amisom kuma dheeraanahay oo mandatkeyga maaha anigu waxaa ka jawaabahay s r c ga iyo waxaan ka jawaabaya qolada a u da laakiin waxaan kaaga jawaabahayna amison aan kaaga jawaabahaya oo bilateral ku joogo marka waxay og tahay bilateralka waxaa loogu talagalay support waxay u yihiin ciidamada amison iyo ethiopia support u yihiin inta badan waxay u badan yihiin mataqaantaa gado bay bacol dulakuronyahay hiran qaybtan hadda kismaayo jirto inta badan way amison u badan yihin lakin qaybnan amison waa leeyihiin marka aadna u badan yihiin marka loo fiiriyo amison kale qayb yar oo anagu kama qaadto logisticska xagga saadka onfos nama siiso unka nama siiso hadda kuwa joogo mataqaantaa geda joogo doolar way tayana kasoo qaataan daqaaqooda marka ma istaagaan saddexdii bilood bootan way baxaan waa soo qaataan waa soo qaataan qaabkaas way naan amisom ka baxay dalkan anugu haar ma jirto meel laga keena garamayo warkaas yare malaha ciidamo socdo oo de de ciidamada ciidamo mataqaantaa diyaaradda cirka loogu keeno ma saadkooda ma waxaway ground iyo ku socdaan oo caadi oo go out on and off marka ciidan aan ognahay oo laga saaray oo oo etoobiya ku laabtay ma jirta la taliyaha madaxweynaha gobolka tigray ahna afhayeenka taliska dhexe ee tigray gatajo radha waxaa kale uu telefishinka dhimitsi wayaana u sheegay in dadka tigray si gaar ah loo bartilmaameysaday kuwaasi oo ay ku jiraan askarta ka soo jeeda gobolka tigray waxaa sidoo kale uu sheegay in qaarkood ay shaqooyinkoodii ku waayeen waxa uu intaasi ku daray inay arrintaasi tahay khatar laakiin safiirka etoobiya u jooga soomaaliya jamaaludiin mustafa waxa uu iska diiday in si gaar ah loo bartilmaameedsanayo dadka ka soo jeeda tigray su-aashaas in badan ayaa iyadana lagu soo celiyey waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo taliya ciidankiisi waktigii si gaaro oo la bedelahayo waa dhici kartaa taliya mataqaanta ama dee sarkaal dhexe mataqaanta ama caafimaad ama wax kala utagi waa dhici kartaa mataqaanta ama taliya mataqaanta wixii ka dhacay meesha waqooyiga ka dhacay hadda wax u eg looga cabsado waa dhici kartaa laakiin wax yani deliberata ah oo yani ethnically yani qabiil ama qoomiyad loola beegsanahayo oo laleeyahay mataqaantaa qabiil qabiil hebel ama qoomiyad x ama ama ama mataqaantaa nation y yaa loola leeyahay oo lagu beegsanay horta ma jirto waxa waaye ethiopia national defense force waxa waaye waxa waaye waa waa waxa waaye pride of the country dalka yani ethiopia waxay ku faanaytaa marka ooma malaynahay wax saa u ballaaran oo plan ah oo ballaaran oo tigray loola beegsanahayo oo from a to z inuu jiro umalayna laakiin waxaan anigu aan aan aan aan aan aan qirahayaa ciidanka in isbedelkiisu mar walba uu kala istaagin kuwa caafimaad ku baxaya aysan kala istaagin hal hal mataqaantaa oo adigo dee discipline ama ethically loo bedelahayay ay jiraan hal hal oo mataqaantaa iyadana mataqaantaa amniga ciidanka looga cabsadana oo hadday jiraan iyadana mataqaantaa qaabka lagu bedeli kara laakiin wax oo mataqaantaa laakiin oo ah yacni wholesale ah oo dad gaar ah loola beegsanaya inay jiraan umalinaya dowladda federaalka etoobiya waxay sheegtay in howlgalkan uu ahaan doono mid kooban oo ka dhan ah xubno kooban oo ka tirsan ururka t p l f dhinaca kalena t p l f waxay sheegtay inuu howlgalkan yahay dagaal ka dhan ah ururka t p l f barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo